magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay kulan doodwadaag oo ku saabsan kahortaga tacadiyada loo geysto dadka nuhulka ah ee ku nool dalka kulanka ayaa waxaa ka qayb galay aqoon-yahano culimowdiin wasiiro xildhibaano dadka baahiyaha gaarka qabo iyo qeybaha kala duwan ee bulshada agaasimaha hay-adda s w g c oo u doodo arrimaha dadka nuhulka ah marwe sahre maxamed axmed ayaa ka warantay ahmiyadda kulankan xadgudubyadii iyo dhibaatooyinkii lasoo maray laatay afartii iyo intii ka horreysay sanooyinkan dambe oo dhan oo aada loola dagaalamayay in wax badan ay iska bedeleen waxa iska bedelan ay ka mid tahay in maxaa tira gabdheen gabdhaha soomaaliyeed ama barakacayaasha ha noqoto oo aan marka hore u qabin maxaa tira si sahlan aan ku heli karin cadaaladooda sidaas daraaddeeda maanta waxaan ku talagalnay wasaaradda awqaafta iyo biliiska aada noola shaqeeyey oo ayagana shaqada yaqaano meesha aan gaarnay oo muhiim aad u ah waxaana aan rabnaa hor loo sii wado ay tahay in gabdhaha soomaaliyeed ama ha noqdaan gabdhaha baahida gaara qaba ha noqoto ama gabadha soomaaliyed oo jaamacada ama iskool soo dhammaysa ha noqoto cilmi maadii diini ha yaqaanaan in lasii xoojiyo meesha maanta aan taagana hore uga sii soconno qaar ka mid mas-uuliyiintii kasoo qaybgasho kulanka ayaa sheegay in la ilaaliyo tacadiyada loo geysto dadka nuhulka ah iyagoo sheegay in la horgeeyo sharciga nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay wahal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum yacni ma laydinkugu gargaaraa oo ma laydinku arsuqaa ilaa ducada dadka ducafada ah ay idiin duceeyaan mooyaane wax kale maa laydinku arsuqaa laydinkuna gargaaraa marka haddii annagu aan qawi iyo maaragta xoog iyo awood aan ku faanayno waxba tari mayso haddii la waayo ducada dadka ducafada ah oo masaakiinta ah booliiska wuxuu ku ilaalin karaa tacadiyada markii ribood qof uu ku keeno uu soo sheego in tacadi loo geystay laba sibaabood waa la wajahaa midda koowaad waxay tahay warbixinada si loo qoro in dib loo xaqiijiyo caddeemo la raadiyo goobta haddii wax ka dhaceen haddii asiga markaas dhaawac uu jiro kale kaysas markay soo gaaraan inay kaysaskaas booliiska la wadaagaan in qofkaas la siiyo taageero maxantaqa nafsi ah in la siiyo iyo sidoo kale taageero oo caawimaad in la siiyo qofka doodaha horta caqabadaha ugu badan markii oo tacadiga qofka ku dhacayso laga soo tago qofka ugu badan ay ku dhacayso waay qofkii tacadigaas geystay qof oo protection u ah oo qofkan doodaha ah ka ilaalinayo qofkan tacadida loo geystayna cadaalad uu ku helayo horta sharcigaas stiil ma jiro ururada bulshada horta in muddo ah oo ma aragtay soddonka sano oo wadanka burbursanaa waxay ka shaqaynayeen in mar walbana aan u qareemayeen waxay ahayd in caruurta maxaa lahaa haweenka iyo dadka laga tira badan yahay dadka baahida qaarka qaba ay ma aragtay u qareemaan kulankan ayaa daaranaa sidii loo ilaalin lahaa dadka nuhulka ee bulshada ku dhex nool sida kuwa laga tirada badan yahay naafada iyo kuwa la nool cudurada kala duwan